Doorashada Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Maraykanka uu sii xoogeysanayay tan iyo markii ay dowladda Maraykanku dib u aqoonsatay dowladda Soomaaliya bilowgii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii. Maraykanka waxa uu taageero dhaqaalay mid dhinaca milatarigaba gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo tababarada uu siiyaa Soomaaliya. Haddaba, dowladda uu soo dhisayo madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump ma sii wadi doontaa taageerada dowladda Soomaaliya? Waryaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaas iyo aragtidiisa ku aadan walaaca Soomaalida Maraykanku ay qabaan waxa uu wax ka weydiiyey safiirka Soomaaliya ee dalkani Maraykanka Ambassador Axmed ciise cawad.
qof maraykana oo oo xanaaqsan ama ama cunsuri ah wuu iska jiri karaa as laakiin dhibaatadiisu markasta in laga taxadaroonaado way iska tahay inkastoo gobollada soomaalidu u badan yihiin hadda aysan ahayn meelaha ay qolyahan white supremacistska la yidhaahdo ama caddaanka maaragtay xag jirka ahi aysan ugu badnayn way iska jiri kartaa in maaragtay maalmahan horeeto oo uu jiro emotionsku ay cirka marayaan oo dadku xanaaqsan yihiin in masaajid ama wax lagu qoro ama qof soomaaliya gabar xijaab qabta hadal la yidhaahdo laakiin ma filayo in waddankan waa waddan sharci maaragtay iyo kala dambeyn leh waxaa jooga booliis waxaa jooga maxkamadihii marka u malaynmayo dadku inay cabsi naftooda iyo maalkooda iyo ay u baqaan diintooda iyo maaragtay mustaqbalkooda midada kaleeto isagu soomaalida haddee waxbuu kambeynka markuu joogay hadal wuu dhihi karay hadalkaasi marka inuu ficil isu bedelo waa ka duwan tahay in qofku hadal iska dhaho qofka dadka maraykanka ahi already soomaalida maraykanka iyaga ahi waxay la mid yihiin maraykanka xaqiisoo kale ay leeyihin marka cabsi ay ka qabaan si kastoo kambeynkiisii uu u hadal adkaa ma jirto wa waa gartay waxaa tahay diblomaasi soomaaliyeed oo soomaalida matala oo dalkan maraykanka u fadhiya gaar ahaan magaalada washington safaaradda soomaaliya ay ku leedahay madaxeedii baa tahay soomaali badan baa ku dhegeysanaysa oo islahaa waxaa idinkaga iman kara dowladda maraykanka haddii trump uu madaxweyne noqdo oo nolosha ay ku noolaan doonaan marka trump uu hogaanka waddankan si toosa ula wareego oo xafiiska fadhiisto amarada bixinayo ayay shaki ka qabaan badan dadka maxaad dhihi lahayd adi ahaan walaal waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida ah oo maraykanka jooga oo dhalashada maraykanka haysta iyaysan welwel qabin dabcan isbedel wuu dhacay waxaa laga yaabaa waxyaabihii soomaalida loo dhib yareynayay loo loo sahli jiray dowladda maraykanka maamuladii joogay hadda maamulkii obama inay wax iska dhimaan laakiin waxaa laga yaabaa inaysan isbedel badan noloshooda aysan ka dareemin xagga arrimahooda shaksiga ama ha noqdo nabadgelyadooda ama ha noqdo maaragtay maxaa la yihahdaa wixii kaloo iyaga ku saabsan cabsi yaysan ka qabin marka waa waddan sharci waa waddan constitution leh waxaa keliya oo culays soo kori doonaa soomaalida doonaysa inay maaragtay maxaa la yidhaahdaa waddana kan soo galaan hadda dad badanoo waxaa jira xabsiyada ku jiro immigration immigrationka u xiraa kuwaas rajadoodii waxaa laga yaabaa inay sii dhibadnaato maxaa yeelay madaxweynaha cusubi waxaa laga yaabaa inuusan ogolaanin qaxooti ka timaada dalalka islaamka oo hor leh inay yimaadaan laakiin dadka iyagu mar hore joogay oo maraykanka ah iyagu maaha inay cabsi badan ka qabaan isbedelka kan dhacay dhinaca mara maraykanka iyo soomaaliya haddaan aadno dalka soomaaliya dowladdaad adigoo wakiilka u tahay xiriir fiican buu maraykanku ay wada lahaayeen waa tii maraykanku uu aqoonsaday soomaaliya markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah ciidamada soomaaliya tababarkooda iyo howlgalladan al-shabaab lagu baacsanayo maraykanka qeyb uu ka ahaa cabsi ma ka qabtaan in arrinta trump ama doorashada trump ay saameyn ku yeelato xiriirkii diblomaasiga ahaa ee soomaaliya iyo dalka maraykanka aan aan xadido waxyaaba qaarkood maraykanka waxay u tahay priority maamulkaana sidoo kale priority u ahaanaysa la dagaalanka argagixisada iyo violent extremism waa waa wax maraykanka oo dhani ka siman yihiin maamulkaana inuu sii adkeeyo maaha in laisii hore kama tabardareynayo kama liidanayo marka xaggaas waxaan u malaynayaa inay isaga mid noqon doonaan waxaa keliya oo laga yaabaa inay ku kala duwanaato maamulkii hore jiray aada buu uxiiseynayay inuu meelo badan xiriirka soomaaliya ka xoojiyo sida maaragtay taageerada la siiyo hay-adaha dowladda ama horumarinta ama dhaqaalaha ama civil societyga ama soo celinta soomaaliya aada u vibrant u ah soomaaliya aada u shaqeynaysa taa waxaa laga yaabaa ayaga inaysan maamulka kan inaan soomaaliya priority aysan u ark inkastoo taa nafteeda sidaanu ka warhayno go-aamadaas ay ay wargelin doonaan dadka farsamo yaqaanka dadka wasaaradda arrimaha dibadda jooga oo arrimaha soomaaliya khuseeya sida safiirado safiirkooda ama safaaradooda xagga joogta dadka jooga washington oo oo u qaabsan arrimaha soomaaliya iyo iyo dad badan oo kaleeto ayaa iyaguna wargelin doona isagu laakiin arrimahaas wuu dhihi karaa aniga waxaa ii ah awlawiya ama priority waxaa ii ah inaan dalhebel iyo dalhebel iyo la shaqeey waxaa kaloo jirta oo cabsi ah in ay ay maaragtay isolationist ma dhahayo laakiin inay inuu ihtimaamka saaro dalkiisa dalka maraykanka gudihiisa dhaqaalihiisa oo arrimihii dibadda uusan xiiso badan u muujin taasoo laga yaabo inay ishii lagu fiirin lahaa soomaaliya ama wixii horumar soomaaliya u baahnaan lahayd in laga yaabo inaysan arrin ay ku degdegaan aysan u noqonin xagga laakiin xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxay u badan tahay inaan waxba iska bedelin daraad mar aanu safiiro badan annaga ah aanu la kulanay wasiirka gaashaandhigga oo maraykanka su-aashaas ayaa weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa iska bedeli doona arrintaasina sii socon doontaa marka wuxuu yidhi dowladda cusub uma hadlo laakiin waxaan filayaa arrimaha taageerada amniga ku saabsan inaan isbedel badani uusan ku imaanin ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo maraykanku dhowaan wuxuu qirtay duqeyntii ka dhacday gaalkacyo agteeda in aanay ahayn wixii lagu dilay al-shabaab oo ay ahaayeen somaali ah marka arrintaa mar haddii uu qirtay tallaabada xigta ee dowladda soomaaliya la gudban maxay tahay si dadkii meeshii lagu laayay magdhow loogu helo haddii mara maraykanka uu qirtay dowladda soomaaliya tallaabada la gudboon maxaa la gudboonaan kara waxaa keliya oo la gudboonaan kara inay sugaan marka maraykanku inuu inuu wax inuu inuu tallaabooyin ka qaado qaladkaas uu sameeyey ama ha noqoto mid magdhow ama ha noqoto mid maarata ududaar iyo abolet raaligelin uu ka bixiyo marka haddayna iyagii qirteen soo sheeko dhamaatay maaha safiirka soomaaliya ee dalkani maraykanka ambasador axmed ciise cawad oo khadka telefoonka ugu warameeyey waryaheena maxamed colaad xasan